wallahi runtii walaalka degmadu buurhaka reediyeed anfaay hadda kolay maamulka ahaan lama bilooda roogna ilaahay amahadle shukri leh awal degmada maamul humay walaaskadajira markuu xasaane maamulada i walaagay alxamdulilah waaltooti magaaladii bulshadii lagu adeegeliy iyada ka qanaace maamulkii hormarmanaha awal insha allah hadaa lakasaawiya degmadii lakadareemahay shacabkii macalo ummadii ganacsatadii horumar lakasaaw adeeg degmadii lakasuudi hinagatoy dhinigii nadaafada hinagatoy dhinigii oo wacyigelinta oo ururadii bulshada iyo dhalinyarada isboortkii wallaahi runtii waa horumar lakasaawa lakadareen waayahay mudane guddoomiye muddadii aad koobnayd aad degmada ka sugnaydtii hoob intaas oo horumar ayaa soo bidi weliba jaray maamul adag ku horeeyey oo wal ku tabay xog iyo dukumentiya a ku tabay howlo qabiyan hayte oo isin dhamaystirteen jartana oo dhiniga arrimaha bulshada ka saabsan muddadan kooban sii roogdaan runtii ma jirna maamulna documentis mi wareeji ma jirna walaalkay runtii waa maamul oo iska oo mahaayeen oo hasiis hataa madlahayn maamulada maamul oo iska dhadhab daranahaayan hasiiskii kaana furami hasiiskii daciisha documentisi walwalba hasiiskii layin barho maamul kala kooyo una maamul documentis dhakasaa wareejiyaan naba kala suubina una dhageeg markuna seeni kadib dhagax dhignay ee garoonka degmadi lansuubi garoonkii walgeedkaadi walbanaayay qashinjay walaali walgubi insha allah waqti dhowna may rajeynayni makiinadayaalkii oo garoonka dhulkii waa suubaaya uni una gadiba
howlaas oo garoonka cusub lonkasuubiya degmada buuraha kabo ay maamulka ku saaciidohay dhiniga dhaqaalaha wallaahi runtii waxbageedinaysaa ilaahay tamale ganacsatada degmada walaa anshuur kaqaani ilaa iyo anshuurti oo degmada kaqaadayno hay-adna mana taa kuleehayd ganacsato hadageeda oo banaanka jirta walahana taa kuleehayd male laakin ganacsatada deegaanka iyo wala anshuura kaqaani anshuurti walaa ilaha dageeda hoolgisuwana garoonka kuwaranba qaabka wada shaqeynta shacabka ka nool degmada guuraha kaba ee dhiniga maamulka wallahi runtii wada shaqeyn lakasaawiya ka dhexaysa maamulka iyo shacabka degmada buura kaba waayahay degmada dhaftiye maamulka oo ada hogaamiyaasa waldakli aruurin usu suubiya jaraan si usunkaaba hoolojay usu kuhay degmada wallahi runtii dakliga hadageeda magaalada anshuur oo iska yarta ila laysida oo anshuuraadkan suugdahooda iyo magaaladan gudaha baabuurta lama dageega dakli kaloo saasna qaadahay male runtii unageeda intaas ka qaadno wadankiina maymiikin intin wadanka geeg walan ku qabino walaali dadka dhex xisaabtama oo geega shacabki nagad in maamulka kaana maamulka shacabka nagad oo maamulka shacabka xisaabtama inuusa nagad oo go-aan kanay wali jare dhibaatooyin biilaange oo deegaanada oo gobolka baay ku jira sida baydhabo oo kale biyo yaraange idlinku awaado degmada buuraaka bulshada ka dhalanayo dhiniga biyose ku weyiin runtii biilaanta baydhabo hadda maalmaanlebn hada runtii halbeli meelada degmada biilaanka jirta idaacada horan aan ka sheegnay degmada buurakaba sida ada ku warqabta erigmale warleynahat warsiina madhawana oo reedhiminjamaha wurti idaacadoona ka sheegay biyo dhinig biyo eediilanka biyo biyo fuutadiisaagadaa eeda biilaanka jirta iyo hada degmada meela ka sheene boho iyo waroobi baadiyaalka iyo ina gaari dameeryaalka baxaan sheenaa eeda biilaanka jirta waayahay dadka intay biyo ku helaayaan ku nool degmada dhatiye hooba fuustuisitunkunata dadka awoodaana ilan danyaraan badan yihiin ma awoodaan runtii laakiin awoodna may waayo gaari dameera wadiga bahe baadiya biyo kuway biyo waroogi baadinero biyo kadib ha ka dhaansidaada iyo lanki eelal oo iska normal ana yar yar eel gacmeedan walaadi jiraan oo magaalada ad alxamdulilah kuley hadilan onga dhanagmada laakiin biilaan bahka hayo degmadan ka jirta jadaana dad bara boktaale oo degmada hadeeri oo tuulooyinka ahaan ku tagay biilaan maya maya waayahay dhiniga oo ku waranba caafimaadka degmada guraa kaba dhiniga caafimaadka eediyadandhiidayo isbitaalka ama shaqeeyahay hay-ad ilaa iyo hadda oo maalgelido oo dhaqaalo isbitaalka gudahaytamale dhiniga isbitaalka eedandhiidad waayahay jaraana wal oo oo xaalada oo degmada ah kasiyaadi dhawaanagunka dambooy oo adajeelaada fadiinaada warbaahinta la wadaagda siiyo u deegaan dawlada dhexe iyo maamulka gobolka iyo dowlad goboleedkaba runtii magaalada hadee walaha kasiyaadi dhinaga amniga maasha allah boqolkiiba boqol eeda dhinaga amniga dafaylanta dhinaga degmada laakiin dawlada dhexe dawlada koonfur galbeed may ka codsadaan inay biilaantaas degmadaas iyo caafimaadkaas ee cid alla cidweyne kala galan qaado korka inagaqobada dhiniga caafimaadka dhiniga biyaha ka codsadaan dowlada koonfur galbeed oo madaxweynehan sheekh xasan sheekh aadan macala dowlada dhexeta